inkastoo dibadbaxa lagu taageerayo gudoomiyaha baarlamaanka dowlada federaalk moxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uu jawi degan ku bilowday haddana ciidamada booliiska ayaa isku dayay inay is-hortaag ku sameeyaan dibadbaxa waxayna ciidamada rasaas ku fureen dad dibadbax sameynayay oo marayay xaafadda isha halkaasi ay ku dhaawacmeen saddex ruux oo mid ka mid ay ahayd gabar yar oo ardayad oo labisnayd dareeska yuniformka iskuulka dibadbaxayaasha ayaa haddana dib isku soo abaabulay waxayna ugu dambeyntii isugu yimaadeen bartamaha magaalada halka afridoodka loo yaqaano halkaasi oo ay hadallo ka jeediyeen malaaq macalin isaaq oo ka mid a odayaasha dhaqanka ayaa ka hadlay dibadbaxa
mudaharaadla ka taagayaanow guddoonka iyo baarlamaanka go-aankiioo qaadadeen oo haaya mooshinkii lugusheeni haayala ka taageere eedaan ka raacsanno mooshinkaasa raacsanno taageersanno farmaajo walaa usu suubi wal soomaali anfacaw ma'e wal guud ahaan dalka hobkuma koro ma'e waylanaa mooshinka taageersanno gudoomiye garabkaaga allah gudoomiye ku-xigeenka gobolka baay xasan macalin isaaq oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta ka hadlay dibadbaxa ayaa sheegay inay aada u soo dhoweynayaan mooshinka laga keenay madaxweynaha dowladda federaalka islamarkaana dibadbaxani ay ku taageerayaan gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan xildhibaanada baarlamaanku jeeneen madaxweynaha farmaajo yallaka taageerahay iyadoo micnaarata lanki xisaabdiida tuugwaay waliba lena farmaajo ha dhaco moojinka taageeraana gudoomiyaha baarlamaanka taageeraana xildhibaanada baarlamaanka oo aragtay geesiyaalke oo dalka inay difaacaan unsurumenga taageeraana ururada bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay dad si nabada u bannaanbaxayay in la rasaaseeyo abukaata deerow ibraahim xuseen ayaa sheegay in dadka rayidka ay xur u yihiin ra'yigooda si nabadana ay u bannaanbixi karaan
banaanbax sidiisba may buu ahaa koona sharciganin banaayo oo sharciganin degsinganin banaayo koona sharciga manin banaayna banaanba haddii waldhib ah oo hantiyadeed ama bani-aadamnimo iyo anjeysidaana sharciga dastuurka jamhuuriyadda federaalk oo ah unundegsan qabiil qoraalka ah qodobkiis labaatanaad farqada koowaad iyo labaad may si toose anqeexayana dadweynaga ini macnaha banaanbah sameeyo koraan iyo oo muujiyaan ra'yigooda ama aaraa'adood muujiyayaan taasoo macnaha qofka xurnimadiisii iyo xoriyatulqowlka ka hadala ambanayaasu laakiin in barnaamijyadan oo kale oo hadda geedka ka dhigi baydhabo oo kale in dadlaha badayo ama dadba dhaawacmaan ama si kale dadkana ama dhibaatooyin kale dadha ku jirto macnaha muwaafaqsan qaanuunka iyo sharciga islaamka lamadaba muwaafaqsan xaaladda magaalada baydhabo ayaa degan haatan waxaana caadi kusoo laabtay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo socodka dadka arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli dhowaan baydhabo la filayo inay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha koonfur galbeed taasi ay u tartamayaan ilaa lix musharax mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo